magaalada qardho ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalinjibinayeen kontan iyo afar arday oo xifdisay qur-aanka kariimka iyo hingaada kana baxay dugsiga daarul cilmi waxaa ka qayb galay munaasabada maamulka dugsiga waalidiin bahda waxbarashada iyo marsharaf kale maamulaha dugsiga daarul cilmi cabdulaahi maxamed muuse ayaa ka warbixiyey ardayda loo qabtay munaasabada xafladan aan ku abaalmarinayno ardayda dhammaysay qur-aanka iyo kuwa dhammeeyey higaada iyo sidoo kale ardaydii kaalmaha ka galay ee dugsiga hoose ee sanad dugsiyeedkii runtii waxaa bogaadi mudan oo aan aad ugu mahad celinayaa macallimiinta ka howlgala ee markasul cilmi xilka iyo dadaalka dheriga ay ugu bixiyeen ardaydaas si ay u soo baxaan xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey maamulka iyo macalimiinta dugsiga daarul cilmi waxaan si gaar ugu mahad celinayaa macallimiinta sida quruxda badan ay u soo diyaariyeen iyo ardaydaas waa mustaqbalkeenni weeye ilaahay waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka allah idinku daro waxay kaloo soomaalida tidhahdaa far kaliya fool ma dhaqdo waxa weeye in la wada shaqeeyo ayaa muhiima qodobka labaadna waxaan u mahad celinayaa oo u hambalyeynaynaa ardaydii qur-aanka dhammaysay iyo kuwii hingaada dhammeeyey hadda waa arkayseen waxa way markaska kan anugu furitaankiisii dib asaaskiisii baan joogay maantana ilaahay baa igu simay ina halkaa uu maanta uu maraayo walayaal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay saaka inaan ka soo qayb galo xafladan oo lagu abaalmarinaayo ardadan baratay qur-aanka iyo higaada waxay ii tahay baan u malaynayaa xafladdii saddexaad xafladdii ugu horreysay markaska lagu furaayey ayaan ahay dadkii ka soo qayb galay taasi waxay tusaale u tahay markasku inuu ku socdo horumar aad iyo aad u wanaagsan dadaal badan bay sameeyeen wakhti badan bay geliyeen maadaama dadka odayaasha ah weliba dadaalo aan ka mid ahayna wax dhaqaalaha oo halkaa ay ku qaataan xog ogaal fog baanu ahayo ma jirto waxaan leenahay guulaysta dadaala dugsiga daarul cilmi ee magaalada qardho ayaa ka mid ah madaarista door muhiima ka qaadanaya horumarinta waxbarashada ardayda da-da yar